hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga marka magaceeda lasoo gaabiy loo yaqaano u n h c r ayaa shaaca ka qaaday inay maamulka jubbaland kala hadli doonaan arrimaha la xidhiira qaxootiga dhadhaab ee ku soo laabanaya deegaanada dhaca gobolka jubbada hoose wadahadalka u furmi doona u n h c r iyo maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maamulkaasi uu diiday in saddex kun oo qaxooti soomaaliyeeda oo ka soo laabanaya xerada qaxootiga dhadhaab ay yimaadaan deegaanada hoostaga gobolkaasi jubbada hoose sarkaal ka tirsan hay-adda u n c r ayaa waxa uu sheegay in wadahadalkaasi ay kula jiraan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxaana hay-adda ay ka dhaadhicinaysaa maamulkaasi qaabilaadda qaxootigaasi soo laabanaya si kastaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhowaan diiday inay qaabilaan qaxootiga ka imaanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab maadaama ay sheegeen in qaxooti horay uga yimid xerada dhadhaab ay xaalad nololeed ku haysato magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo dhaca gobolkaasi jubbada hoose